بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء رواه البخاري حديث كاللحدن يا افراد وكم إذا من جوامع الأخبار للإمام السعدي رحمه الله وعوير السعدي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوير أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء الله سبحانه وتعالى سومدج عذر إلا أنزل له شفاء إلا الله وحو أسودجيي داوه cudur ilaahay sooma dejin ilaa alla daawo u soo dejiyey cudurkaa daawo u ah rawaahu lbukhaariyu imaam lbukhaari ayaa wariyey xadiidkan waxaa ku jira ihbaatu alqadaa'i walqadar qadarka iyo qadaha in la sugo asbaabahana la sugo shay walba inuu sabab iyo leeyahay mana iska hor imaanayso aliimaan bilqadar iyo aliimaan bilasbaab qofka inuu qadarta rumaysan yahay oo uu aaminsan yahay waxaa ilaahay qadara mooye wax kale inaysan dhacaynin iyo in asbaabo lala yimaad wax iska hor imaanaya ma aha ilaahay subxaana wa tacaala shay walba wuxuu u yeelay qadar waxaan ilaahay qadarin subxaana wa tacaalaana ma dhacaan laakiin allah subxaana wa tacaala waxyaabahaas uu qadaro asbaabo ayuu ku xiray waxyaabaha alla uu qadaro oo xadiidkan hadda ku jira waxaa ka mid a cudurka xanuunnada xanuunnada waa wax ilaahay qadaray subxaana wa tacaala qofki ilaahay u qadarayna ku dhacaan laakiin maca daalika waxay leeyihiin asbaabo xanuunka asbaabo keenana waa jiraan asbaabo xanuunnada lagu daaweeyana way jiraan xanuunka qofka marka uu ka caafimaadayo ilaahay baa caafiyo allah qadara inuu ka caafimaado laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu sabab uga dhigaa daawo in la daaweeyo qofka markuu jirado ama xanuun ku dhaco xanuunkaasi mararka qaar waxaa suuragala inuu jiro sabab dhankiisa ka yimaaday ama waxyaabo isticmaalo ka yimid oo xanuunka sabab u ah maalan qofka hadda markay malaria ku dhacdo maxaa sabab u ah kaneecay dadku sababta ku sheegaan soo ma kaneeca cuntay kadibna waxaa laleeyahay sidaasaa malaariyadii ku dhacday malaariyadu waa xanuun ilaaha qadaray laakiin kaneecada sababaa looga dhigay waxyaabo waxaa jira qofka inuu hergab ku dhaco sababaya waxyaabo waxaa jira qofka inuu dhiikar ku dhaco sababaya cudurradu asbaabay leeyihiin cudurka ilaahaa qadaray subxaana wa tacaala inuu kugu dhaco laakiin asbaaba ayay yeelan karaan caafimaadkuna waa sidaasoo kale waa biqadar illaah laakiin haddana maca daalika asbaabuu leeyahay ilaahay cudur sooma dejin ilaa daawo u soo dejiyay cudurkaas haddii marka xanuunku hayo xanuunka ku hayana aad takhtar iyo isbitaal tagto daawo lagu soo siiyo oo aad sidaas ku roonaatood fiicnaato ma daawadaa ku caafisay mase ilaahaa ku caafiyey subxaana wa tacaala ilaah baa ku caafiyey laakiin daawada maxay tahan leenahay waa sabab waa sababu shifaa ayadu waxba ma daawayso waxba ma caafiso laakiin sababbay waxay u tahay inaad caafimaadto ashaafi waa allah subxaana wa tacaala walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam ruqyada oo ummadda baray waxaa ka mid ahayd in la yidhaahdo idhab adhib adhib ilbaas raba annaas ishfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaau laa shifaa'a ilaa shifaau ma jiro caafimaad ilaa midkaaga mooye ilaahay adaa wax caafiya waidaa maridtu fahuwa yashfiin haddii aan xanuunsado ilaahay waa midka caafimaadka isiinaya sidaasuu yidhi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waana sidaa aaminsantah inuu shaafiga yahay allah subxaana wa tacaala midka wax caafiya waa allah hadhihin marka daawo ay caafisay daawo waxma caafiso caafimaadna kuma siiso laakiin sababay u tahay caafimaadka wixii sabab ahaa haddaadan sabab ka dhigin ee aad ka dhigto asalkii waxa wax keeno inuu asiga yahay muxuu noqonayaa shaygaasi waa shirki waaye waa nooc min ashirki inaad sababka u tiiriso inuu asal yahay asal ma ah marka xanuun walba oo jira adduunyada ama addoommada ku dhaca ilaa alla wuxuu u soo dejiyey shifaa waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo soo ma jiraan xanuunno aan caafimaad lahayn hadda waxaa jira xanuunno takhaatiirtu ay leeyihiin ilaa hadda daawo looma hayo laakiin daawo looma hayo macnaheedu maaha inaysan daawo jirin ma ah ayagaanan aqoon ilaahay daawo u soo dejiyey subxaana wa tacaala laakiin ayagaan macrifadii aqoonteedii gaarin walidaalika markii muddo la joogaba waxaad maqlaysaa ayagoo dhahaya cudur fulaan daawadiisi waa la helay hadda lama helin horaa ilaahay u soo dejiyey laakiin ayagaa markaa barta markaasay ogaadeen ilaa waa jirtay mar walba ee jahli bay uga sugnaayeen walidaalika culamadu waxay yidhahdaan calimahu man calima wa jahilahu man jahila cudur ma jiro ilaa alla wuxuu u soo dejiyey caafimaad qofkii yaqaanna waa yaqaan kii ka jaahilana waa ka jaahil ilaa cudur walba daawuu leeyahay oo ilaahay u soo dejiyey subxaana wa tacaala waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa mashruuciyatu tadaawi in laysdaaweeyo inay mashruuc tahay in laysdaaweeyo waa mashruuc bal mararka qaar waa waajib inaad isdaaweyso haddaad xanuunsato waa waajib mararka qaar mararka qaar markii la leeyahay waxaa jira xaaladuusan waajib ahayn maalan xanuunka ku haya hadduu keenaayo ama uu sabab u noqonayo inaad u dhimato hadduu sabab u noqonayo inaad isdaaweyso waa waajib maxaa yeele naftaada inaad disho dayacdo ma bannaana walaa taqtuluu anfusakum allah subxaana wa tacala wuxuu leey nufuustiinna ha dilina nebiga calayhi salaatu wasalaam waa boorriyey in laistadaawo in la isdaaweeyo wuxuu yidhi cibaad allah tadaawow addoommada ilaahayow isdaaweeya buu yidhi maa min daa'in ilaa jacala lahu dawaa cudur ma jiro ilaa alla wuxuu u yeelay caafimaad iyo wax lagu daaweeyo ee addoommada ilaahayow isdaaweeya dadka qaar waxay u haystaan in la isdaaweeyo inay tawakulka hordhibayso wuxuu leeyahay maya aniga isdaaweyn maayo ma raba inaan takhtar tago caafimaadaan ilaahay ka sugayaa asbaabaha in laga tago sax ma ah inaad asbaabihii ictimaadood cuskatood ayaga asal ka dhigtana sax ma ah asbaabaha in lala yimaado waa wax walbana ilaahay uu sabab u yeelay subxaana wa tacaala in sababteeda lala yimaad dhaawac kuma ahan tawakulka bal waa min atawakul cala allah bal tawakulkay ka mid tahay waa qayb ka mid a marka qofka inuu isdaaweeyo waa mashruuc haddii uu xanuunsado mar waa waajib marna waa mustaxab markay ugu yartahay waa mustaxab qofka inuu isdaaweeyo haddii uu xanuunsado maa anzala allahu daa'an ilaa anzala lahu shifaa'an allah subxaana wa tacaala sooma dejin cudur ilaa alla wuxuu soo dejiyey cudurkaasi daawadiisa rawaahu lbukhaariy imaam albukhaari ayaa wariyey culimadu waxay yidhaahdaan waxyaaba waxaa jira usuulu طibi la yidhaahdo caafimaadka asal uu leeyahay asalka caafimaadka waxaa ka mid ah waxyaabo qofka inuu la yimaad markii ugu horeysa intuusan jiran ka hor caafimaadkiisa ka qayb qaadanaya waxyaabahaasi waxaa ka mid ah oy culimmadu sheegaan raashinka qofku isticmaalayo cunnadu qaybay ka tahay diinta islaamka dibiga aaday u ahashay iyo caafimaadka walidaalika nebiga calayh isalaatu wasalaam caloosha saddex uu u qaybiyey ulutun liacaam وثلث للشhراaب وثلث للنفس ثلث waa cuno ثلثna waa cabitaan ثلثka soo haray qaybta saddexaad ee soo hartay waxaa loogu talagalay inaad ku neefsato ha iska buuxinin waay markii xadiidkaasi culammadu sharaxayaan waxay yidhahdaan dharagtu cudurro badanay leedahay qofka hadduu calooshiisa dharjiyo oo meeshuu ka neefsa lahaa cuno ka buuxiyo waxay keentaa cudurro badanay keentaa hadmigii iyo raashinkii aad cuntay sidii uu u shiidi lahaydna caloosha waxaa ka soo gaaraya culays ileen taraakum aad ku samayso wixii baad ka badisa waxaana waaqic uu qofku dareemayaa markuu dhargo firfircoonidiisu waa baaba'aysaa asiga dhan caajisaa u imaanaya neeftaad dhibaysa maantao dhan waa wahsanaya wax uma qabsan karo maxaa yeele badarkuu iska badiyey dhar dharagu ma fiicna caloosha markaad wax cunayso raashinka saddex qaybood hal qayb keliya sii qaybta labaadna biyaha u daa qaybta saddexaadna hawada iyo neefta ku hel waa sida caafimaadka ku jira waay oo la rabo in la ilaaliyo cunooyinka la cunayo laftirkooda inay noqdaan cunooyin qofka caafimaadkiisa ka qayb qaadanaya waa muhiim acimada hadda la cuno annaga haddaan soomaali nahay laba cunno keliyaan inta badan ka naqaan baasta iyo bariis labaduba sida qaalibka ah waa dibaddaa laga keenaa cilooyin badanayna leeyihiin waa laga yaabaa dadka isticmaalo haddaad tijaabisaan wax badanaa ku arkaysaan waxaa boqol kiiba boqol ka fiican cunnada waddanka ka baxda oo ama galley ha ahaato ama masago dhallinyarada hadda joogta hadda waaba la yaabayaan galley iyo masage iyo cambuule iyo ma jecla laakiin waxaa xaqiiqo ah dadkii ama ganacsada ha ahaadaan ama kayrkood iyo takhaatiirba hadda waxaa la iskugu soo noqday cunnadii waddanka bakaaraha taga waxa cambuulo laga karinayo aadaa ula yaabaysa oo lagu qadaynayo beriisi baasa dadka waa naceen caloosha qofka hadday noqoto socodsiinteeda cunnada waddankaa u fiican jismiga qofka dhismihiisa cunnadaasaa u fiican waddanka ka baxaysa caafimaadka ayadaa qayb weyn ka ah laakiin cunnadan kale calooshuna waa ku buuxdaa nuxor gooniyana ma laha waxyaabaha culimmadu ay sheegaan oo ka qayb qaata caafimaadka waxaa ka mida nadaafatu lbadani wahiyaab jirkaaga iyo dharkaagu labaduba inay nadiif yihiin wasakda faraha badan cudurro badanay dhalisaa jirkaagu inuu nadiif yahay oo qubayska aad ku dadaasho iyo nadaafadda uhuurka iyo tahaaro qaadashaduna waa shatru liimaan iimaanka barkii waay dharka aad sidato inuu nadiif yahay qaybay ka tahay rawaa'ixda liidata ama waxyaabaha soo uraya inuu qofka iska ilaaliyo qaybay ka tahay waxaa kaloo qayb ka ah usuusha caafimaadka oo hadda dadka waxbarashada ku jira gaar ahaan aad uga maqan dadka fadhigoodu badan yahay waa riyaadada ama socodka iyo dhaqdhaqaaqa qofka inuu socdo wakhtiyo u helo socod dheer uu socon karo socodka hadda lagama wado xaafad laga imaanayo masaajid la soo galaayo kaa socod ma aha socod dheer qofka inuu heli karo maalinkii hal saac ama nus saac ugu yaraan oo yoomi ah oo wakti uu ku ordo ku socdo uu heli karo qayb aad u ballaaran ayay waxay ka tahay caafimaadka fadhigaah faraha badanlana cudurro badan uu ximbaarsan yahay fadhiga faraha badan cudurro badan uu ximbaarsan yahay ayaduna waa waxyaabaha ka qayb qaadanaya qofka jirkiisa inuu furfurmo waxyaabahu cunay inay jirkiisa ka baxaan soomaadan arkina dadka shaqeeya dadka maala xamaaliyaasha ah ama guryaha dhisa oo xirfadda iyo shaqada gacantaa ku jira waa kaa cunto badan yihiin sababtu waa maxay ayagu waana kaa caafimaad badan yihiin sababta ugu badan waxaa waaye cunnadu calooshooda iskuma gaarto ile maanta o dhan waa shaqaynaya qofkaasi waa ordaya adigu laakiin quraacdan maanta cunto ayadoo weli kugu jirtaad qada ka dabageynaysaa haddana cashaad ka dabageynaysa wux waa isla fadhiyaan waa isla khamiireen dhaqdhaqaaqna malihid firfircoonidiina qofka waa ka tegaysaa cudurro fara badanna halkaasuu ka dhaxlayaa marka qofka inuu socsocdo aaday muhiim u tahay weliba takhaatiirtu aaday ugu taliyaan cudurro fara badan inay daawo u tahana waa la sheegaa socodka dadka reer baadiyaha waa ka caafimaad badan yihiin reer magaalka so asbaabahana waxaa qayb ka ah cunnadu waa ka qayb haddee cunnooyin dabiiciyu cunayaa oo cunooyinka dhulka soo baxa caanihii geela iyo caanihii xoolaha maantao dhanna waa socdaah waa shaqayna kana baastay beriisuu la fadhiya marka isku caafimaad noqon maayaan kana boqol jeer ka caafimaad badan calaa kulli xaal asbaabaha caafimaadka in lagu dadaalo oo asalka caafimaadka la ilaaliyo waa muhiim alwiqaayatu khayrun min alcilaaj in la is ilaaliya waxay ka khayr badan tahay markaad jirato kadib inaad tidhahdid waxbaan raadinaya عن أبي قتادة رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية, الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان رياضة وناكسا الله حقي بيك أهات والحلم qarowga xilmigu riyo dhaba ma aha waa qarowga qofka waxyaaba isku dardaran buu arkayaa haddii la yidhaha sifeeyoo sheegna ma sifayn karo taasi waa min ashayaan waa talaacub iyo ciyaar shaydaanku qofka uu ku ciyaarayo faidaa ra'aa axadukum axadkiin hadduu arko hadduu arko ou riyo ku arko maa yuxibu wuxuu jecel yahay hadduu arko falaa yuxadid bihi yuusan u sheegin ilaa man yuxibu ilaa qofuu jecel yahay mooyaane qof kale yuusan uga sheekayn waidaa ra'aa hadduu arka maa yakrahu wuxuu dhibsanayo falyatacawad billaahi min sharihaa sharteeda ilaahay ha ka magan galo wa min shari shaydaani iyo shaydaanka shartiisa walyatful alaaan saddex jeerna dhankiisa bidi ha u tufo ha u afuufo walaa yuxadi biha axadan riyadaasi xun oo waxaa xun ou arkanaya yuusan qofna u sheegin fa innahaa lan tadurahu ma dhibayso iyadu riyadaas waxba u dhibi mayso ou arkay xumaanta ah ilaahay ha ka magan galo dhinaciisa bidixa u tufo dadkana yuusan ugu sheekayninoo ha qariyo muttafaqun calayhi riyada wanaagsan ee qofka uu arkayo waa min allah ilaahay xaggii bay ka ahaatay waa bishaara lilmu'min qofka mu'minkaa bishaaro iyo wanaag bay u tahay riyada wanaagsan walidaalika culammada qaar lahum lbushraa fi lxayaati اddunya waxay ku fasireen bishaaradaasi alru'ya saalixa riyada wanaagsan waaye bay yidhaahden mu'miniintu waxay leeyihiin bishaaro fi lxayaati اddunya nolosha addunya dhexdeed bishaarada nolosha addunya ay leeyihiin waa riyada wanaagsan oo ay arkayaan riyada dadka saalixiinta ay arkayaane wanaagsan waa wanaag riyada ambiyaduna waa waxyi oo waa xaq riyada ambiyada axkaam baa lagu dhisaa ayadu waa xaq laakiin dadkaan ambiyada ahayn riyadooda axkaam lagama qaato ha yeeshee hadday wanaagsan tahay waa min allaahi waa wax wanaagsan oo bishaari waxay u tahay qofka mu'minka ah haddii marka riyo wanaagsan aad aragto yaad u sheegaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ha u sheegin ilaa qof aad jeceshahay mooyaane qof aad jeceshahay keliya u sheeg macnaheedu waxa waa cadowgaaga ha u sheegin nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markuu riyo wanaagsan arkay aabbihiisu u sheegay innii ra'aytu axada cashara kowkaban washamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin muxuu ku jawaabay yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda riyadaada ha uga qisoonin walaalahaabu walaalaha ha u sheegin riyadan aad aragtay maxaa yeele way ku dhagrayaan buu yidhi waxbay khiyaanay kuu maleegayaan iyo dhagar marka ha uga qisoonin waxay tusaale u tahay riyo wanaagsan haddaad aragto qof aad jeceshahay u sheeg laakiin qof dhibaata ay kaaga imaan kartaa u sheegin markay culammada xadiidkaa sharaxayaan waxay leeyihin sababtu waxa waaye cadowgaaga haddaad u sheegto wanaaggaaga murugow ka sii qaadaya iyo inuu ka dhibaateeyo waxaana laga yaabaa dhib uusan marka hore ku fakirin inuu kuu geysto inuu markaa kadib ku fakiro inuu ku dhibaateeyo inuu isku dayo nicmadan aad heshay suu kaaga baabi'in lahaa adigana uu dhibaato kuu gaarsiin lahaa cadowgaaga khayrkaada looma sheegto maxaa yeele khayrkaagu iyo horumarkaaga murugo iyo dhibaato cadowga u yahay taana waxay keenaysaa inuu radulficli sameeyo ama uu isku dayo inuu ku dhibaateeyo si nicmadaas iyo khayrkaa kaaga zuulo laakiin qof aad jeceshahay haddaad u sheegato wuu ku farxayaa qofkaas bishaaray u tahay qofkii ku jecel bishaaray u tahay wuu kugu ducaynayaa wuu kula talinayaa wuuna soo dhowaynayaa yuusuf markuu aabbihii u sheegay aabbihii waa la taliyey walaalaha riyadan ha u sheegin buu riyadan riyo wanaagsan waayo laakiin walaalaha ha u sheegin maxaa yeele nabiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam abuu yuusuf wuxuu wiilashiisa ka ogaa inay xasdayaan walaalkood yuusuf waana waana qisadii alla uga qisooday waxaa dhex martay suuratu yuusuf waatay ku rideen ceelka walaalkood ayagoo markaa raba inuu jacaylka aabbahood ayaga khaalis u noqdo yuusufna uu meesha ka baxo maadaama yuusuf oo aada u jeclaa arrintooda xasaday ahayd ilaahay subxaana wa tacaala makrigii ay la maaganaayeen wuu ka badbaadiyey markii dambena ayagoo baahan iyo asigoo boqora ayay kulmeen suuratu yuusufa ilaahay uga warramay subxaana wa tacaala suuradda badankeed waxay ku saabsantaha waa qisadooda waa yuusuf iyo walaalihii marka riyada wanaagsan nabigu wuxuu leeyahy alayh salaatu wasalaam yuusan qofka u sheegin ilaa man yuxibu ilaa qofuu jecel yaha mooyaane dadkaa jeceshaa keliya u sheego haddaad aragto waxaad dhibsanayso oo aadan jeclaysan falyatacawad billaahi min sharihaa wa min shari shayطaan qofkaasi ilaahay ha ka magan galo riyada sharteeda iyo shayطaan shartii acuudu billahi min ashayطaan الrajiim ha yidhaahdo dhankiisa bidixna ha u tufa saddex jeer walaa yuxadid biha axadan qofnana yuusan u sheegin fainahaa lan tadura maxaa yeele waxba u dhibi mayso riyadaasi xun waxba u dhibi mayso marka yuusan sheegin sidaasaa nabig alay slat slam saxaabada u sheegay wuxuuna nebigu samey jiray calayhi salaatu wasalaam mararka qaar khaasatan salaada subax markuu ka baxo saxaabada wuxuu weydiin jiray wuxuu dhihi jiray ayukum ra'aa ru'ya yaa arkay riyo yaa xala riyooday riyooyinka markay u sheegaan waa u fasiri jiray nebigu sala allahu caleyh wasalam waxa riyadaa loola jeedo iyo wanaagga ay riyadaasi ximbaarsan tahay marka aru'ya saalixa way wanaagsan tahay ciddii markaa aad jeceshahay inaad u sheegto oo ay kaala qayb qaadato laakiin dadka cadowga kugu ah wanaaggaaga iyo maxaasintaada ha u sheegi riyadu fawaa'iday leedaha waxaa ka mid a oo xagga shareecada looga faa'iidaystay adinka hadda salaadaha la adimo bisababi ru'yaa bay ku timid adinka la adimo waxaa sabab u ahaa riyo uu riyooday cabdullaahi ibnu zayd ibni cabdirabbi macnaheedu ma aha in riyadiisu ay sharci noqoto laakiin nebigaa qiray sala allahu calayh wasalam oo rasuulkaa amray cabdullahi ibni zayd wuxuu ku riyooday ayadoo inta loo yimid agtiisa laga adimayo oo qofi leeyahay allaahu akbar allaahu akbar ilaa adinkii aakhirkiisa subaxdii markuu waagu baryay ayuu nebiga u sheegay sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adinkan aad aragtay waxaad bartaa buu yidhi bilaal bilaalaa kaa cod dheer asigaana ku adimaya waa adinka mashruucee hadda la adimo waay cumar radia allahu canhu markaasu wuxuu yidhi anaa hore u arkay rasuulka ilaahay wuusan sheegin laakiin cumara uga horreeyey inuu riyo ku arkay arrinkaasi marka waa ru'ya saalixa rasuulka calayhi salatu wasalaamna waa qiray oo wuu sugay عن علي بن حسين رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله وتابعي صحابي معه qaala wuxuu yidhi cali bni xusein qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi min xusni islaami lmar'i qofka islaamkiisa wanaaggii waxaa ka mid a tarkuhu ka tegiddiisa ayaa ka mida uu ka tegayo maa laa yacniihi wixii markaa asiga aan qusaynin wix aan faa'iido u lahayn oo asiga aan tacalluq la lahayn oon qusaynin qofka inuu iskaga tago islaam wanaaggiisa ayay ka mid tahay xadiidkan waxaa wariyey maalik iyo axmed ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الترمذي عن علي بن حسين وعن أبي هريرة marka waa saddex qaybood waxay wariyeen maalig iyo axmed waa can cali bni xusein sidaasay u wariyeen ibnu maajah wuxuu ka wariyey can abi hurayrata tirmidi wuxuu ka wariyey can cali bni xusein wa can abi hurayrata labadaba xadiidkan marka culummadu waxay isku khilaafeen xaalkiisa sida saxiixaana waxa waaye xadiidkan inuu yahay mursal waa mursal min maraasiili caliy bn xusein zayn اlcaabidiin cali bn xusein zayn اlcaabidiin maraasiishiisa ayuu ka mid yahay sida saxiixa waxa waaye xadiidkan abu hurayre inuusan maraynin cali bn xusein can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam sida hadda shiiku halkan ugu sheegay waay alimaam sicdi siduu halkan ugu sheegay ayaa sawaaba can cali bni xusein qaala qaala rasuulu اllah hadduu taabici yidhaahdo qaala rasuulu ullah maxaa loo yaqaanaa cinda ahli اlxadiid waxaa la yidhahdaa waa mursal mursalkuna waa min qismi daciif laakiin xadiidka macnihiisu waa saxiix qofka inuu ku mashquulo wixii anfacaya oo waxaa shaahid iyo markhaati u ah xadiid abi hurayra hadda ka hor fii bacdi اlkutub aan ku soo marnay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahday احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك كدال وحكو أنفعي مفهوم كحديث كوامهي waxaan ku anfacaynin faraha ka qaado waqti ha iskaga luminin waxaan waxba kuu taraynin wixii ku anfacaya adduun iyo aakhiraba ku dadaa xadiidkanna waa la macno oo qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a in hadallada dheeriga ah iyo afcaasha dheerigaaba laga tago waxaan ku anfacaynin min xusni islaami lmar'i tarkuhu maa laa yacniih waxyaabaha maalaa yacniga ama qowl ha noqdaan waxaase aan ku anfacayn ama ficil ha ahaado labadaba iskaga tag waqti ha ku luminin maxaa yeele waqtigu waa qaali waqtigu waa ka qaalisan yahay in maalaa yacni lagu bixiyo waqtigu wax kale ma aha waa cumrigaaga saacaadka iyo daqaa'iqa aad arkaysaane kugu socda waa cumrigaagoo socda waayo subax walboo waagu kuu baryo qayb ayaa kaa go'day cumrigaaga ka mid ah oo kaa tagtay maalin walbaana waxaa usii dhowaanaysaa qabrigii iyo ajashaadii wakhtigaad dhiman lahayd ayaa usii dhowaanaysaa idan daqiiqad walboo kaa baxda waxay ka go'an tahay cumrigaagay ka go'an tahay cumrigaagu marka ma aha inaad beeldarayso maxaa yeele waa wax dhanaad haysataba waa noloshaadii dhammayd noloshaadii dhammayd inaad ka dhigto maalaa yacni iyo waxaan ku anficay inaad ku bixiso waxay ka mid tahay doqonnimaday caqli darraday ka mid tahay qofka muslimkaana doqon ma aha asalka qofka muslimkaa qof doqona ma aha waxaa laga rabaa inuusan noqon qofka mu'minka ah waa kayisun fatin waa qof baraarug badan caaqil ah caqligana waxaa ka mid ah inaadan waqtigaaga ku dayicin waxaan ku anfacaynin adduun iyo aakhiraba marka islaam wanaag islaam wanaagga waxaa ka mid ah qofka inuu ka tago waxyaabaha aan anfacaynin min alaqwaali waalafcaali labadaba عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير ما نحل والد ولده من نحل أفضل من حسن أدب ما نحل والد والد مسين ولده ولد كيس من نحل سيسمه وأفضل كفضل بدن وكفي عنه min adabin xasanin aadaab wanaagsan rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyey xadiidkan sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidkan wuxuu ka hadlayaa tarbiyat اlawlaad caruurta tarbiyayntooda waalid waladkiisa ama cunuga uu dhalay ma siin mana siiyo siismo uga fadli badan aadaab wanaagsan inuu ku tarbiyeeyo macnaha saxiix miya mase waa qalad macnuhu macno saxiixa waay wax carruurtaada aad siiso ood u tarto waxa ugu qiimo badan inaad tarbiyo wanaagsan tarbiyeyso maxaa yeele haddaad tarbiyo wanaagsan tarbiyeyso bulshadana waa la noolaanaya wuxuu noqonayaa qof dadka wax la qabsada naftiisa wax tara ehelkiisa wax tara aakhiradiisana u shaqaysta laakiin haddaadan tarbiyeynin ou fasahaado fasaadka waxaa qayb ka ah waalidkii qayb waxaa ka ah waalidkii culammada qaara waxay sheegeen qiso waxay yidhaahdeen waxay ku dhacday ninbaa waxaa la yidhi waxaa lagu xukumay toog nin dhallinyaro ah dadkuu dhibaatayn jiray tuugow ahaa dadka dhaca dila waagii dambe waa la qabtay maxkamadaa la saaray dilaa lagu xukumay markii la gaaray maalinkii la toogan lahaa ayuu waxaa la yidhi wuxuu u qoray hooyadiis warqad dardaarana wuxuu yidhi aniga waan tegay oo waa lay dilayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi dilka waxa igu xukumay ee sabab igu ah adiga waaye buuyidhi sababtoo ah intaan yaraa imaadan tarbiyaynin wax ima barin waxaan wax ku qabsado iyo si dadka loola dhaqmo iyo fasaadka aan samaynayo dhibaataday leedahay midna imaadan barin buu yidhi adaa suuqa igeliyey marka qayb adaa ka ah buu yidhi hooyo sidaa la soco waxa idilay adaa wax iga dilay toogashada laygu xukumana xaqiiqatan xaggaagay ka timid dardaaran noocaas waxaa la yidhi waalidkii u qoray oo ku eedaynayo markay yaraayo markay uu yaraa in la tarbiyeyn waayo laa shaka waalidkii ilmaha intay yaryar yihiin tarbiyeyn waaya ilmihiisa waa dulmiye carruurtiisa dulmiye dembi buu ka galay maxaa yeelay intay yaraayeen waxbuu u qaban kare inuu wax baro kitaabka alla u baro sunnada nebiga calayhi salatu salaam uu baro tarbiyo wanaagsan uu ku tarbiyeeyo ee dadka bulshada ay kula noolaadaan oo ay la qabsan karaan akhlaaqda wanaagsan ee dadka lagula mucaamaloodo uu baro asaa laga raba yaraanta inuu kula dadaalo laakiin hadduu kula dadaali waayo asigana dhibaatuu ku yahay oo dhibkuu soo hooyo beri asagu kusoo noqonaya bulshadana dhibaatuu ku yahay dhibaatadaasi bulshada gaartay iyo midda naftiisa gaartay asal ahaan waxaa sabab u ahaa waalidkiisa tarbiyat lawlaad aad iyo aad ayaa diinta islaamka u boorisay ambiyaduna waa ku dadaali jireen calayhim asalaatu wasalaam iyo dadka saalixiintaaba inay caruurtooda tarbiyeeyaan inay waxbaraan inay suaalaha su-aalo weydiiyaan si ay u ogaadaan waxa ilmahooda aaminsan yihiin ma wax saxay aaminsan yihiin oo ilaahay raalli ka yahay mase balaayay ximbaarsan yihiin akhlaaqdii caruurta in laga warqabo wax waalidka caruurtiisa uu siiyo waxaa ugu qiimo badan tarbiyo wanaagsan dadku hadda in badan waxay ka fakiraan wixii ilmuhu ay cuni lahaayeen waxay ku noolaan lahaayeen meeshay ku hoya lahaayeen dharkii ay xihan lahaayeen laakiin intaasoo dhan waxaan ka ahmiyad yarayn tarbiyadooda tarbiyadana waa inaad waqti siiso waalidiinta qaar waxaaba laga yaabaa ilmaha inaysan dugsiba geyn ay qur-aan ka bartaan meeluu diin ka raacday midnana uusan geyn bal waxaa laga yaabaa qaarkood inaysan u ogolayn inuu waxbarto laakiin meelahaas uu wareego hadhowti markuu tuug noqdo ama mooryaan uu noqdo dadka dhacad dila cidduu dilo asaada kanaha u qaba hadduu cunugaaga wax dilo adiguna badbaadi mayse haddii diyo lagu yeesho qofka ugu horeeya laga raba diyada kusoo noqonaysa waa adiga hadduu tuug noqdo qof walboo wax ka dhaco aduu kuu imaanayo ille adaa dhalay mid walba wuxuu leey intaasi uga dhacay adaan kaa rabaa asiga waa tuugo lama hayo duurku ku jiraa idan musiibo adduunya mid aakhira labada aday kuusoo hoyanaysaa ilmaha intay yaryar yihiin fursad weyn ay waalidiintu haystaan ay ku tarbiyayn karaan hadduu waalidka tarbiyada kula dadaalo intuu awoodi karo kadib markuu cunugii weynaado uu fasahaado laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha markaas aad kuma lihin ila qof weyn oo gadaal ka fasahaaday waay walaa taziru waasiratun wisra ukhra dembigu asiga uu gala adiga wax kuma lihin laakiin haddii aad ka gaabiso markii hore waxbariddiisa eedaad ku yeelanaysaa adduunya aakhiraba xadiidkan markaa sanadkiisu waa daciif laakiin arrinta uu ka hadlayo waa arrin saxiixa nusuus fara badan iyo adilo fara badan ay ku soo aroortay in lagu dadaalo tarbiyada carruurta wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin